Hogaamina maan aqoonin kursiga hela waa jiraa. Waxaan hirshabee la leeyahay, haddaad shalay hoos ahayd. Maantaad maantaad horumariyo wanaag, himilo qaran leedahay. Hoggaanka laga gartaa.
Kani waa Cabdirasaaq Cabdulaahi oo loo yaqaano Maasim Cadde. Ma ahan fanaan, laakiin rajadiisu ayaa ah in uu mar uu noqdo fanaan caan ah oo dunida iyo gudaha dalka Soomaaliya laga yaqaano.
in sababtoo ah mar badan oo badan aan isku dayay in aan yacni maanta aan fanka kasoo muuqdo misena aan heeso soo bandhigo misena qof cajiib ah noqdo misena haddana waxyaabo kala duwan oo laisdhahayo dadkana soo jiidanayo xaqiiqdana ka hadlaayo n xaqiiqdana ka hadlaayo inaan soo bandhigo marka n
Waxa uu aad u jecel yahay inuu ku luqeeyo heesaha qaraamiga ah. Inkastoo hadda aysan jirin hees si gaara u alifay ama loo sameeyay.
Baridaduna waa sadee, ruux bukaanka kugu nacay, adoo baahan ka tagay. Samo, samo kuma banaane, alla barashow, barasho wacana. Alla barashow, barasho wacana. Bi'i waa adduunyoyi, maxaad laba bogleysaa? Howlahaagu badana, howlahaagu badana.
Cabdirasaaq ayaa sidoo kale ka mid ah sawirqaadayaasha ku nool caasimadda Hirshabeelle ee Jowhar. Waxa uu madaxda Hirshabeelle uu ka codsaday in laga taageero dhammaan agabyada iyo qarashaadka fanka.
gacan qabasho iyo taageernimo n cabdicasiis maamulka horta gobolka shabeellaha dhexe waxaan ka codsanayaa aan codsi u dira in dhanka fanka n garab lagala qabto ama hadday noqon lahayd dhanka ereyada laxanka muusiga Waa sagaal iyo toban jir ku kalsoon codkiisa. Waxa uu aad u jecel yahay heesaha qaraamiga. Inta badan kulamada qaaciga ayuu dadka ku madadaaliyaa.
Kursiga hela waa jiraa. Waxaan hirshabee la leeyahay, haddaad shalay hoos ahayd. Maantaad maantaad horumariyo wanaag, himilo qaran leedahay. Hoggaanka laga gartaa.